barnaamijka dib u dejinta qaxootiga loogu qaado dalalka dibadda ayaa fursadda dahabiga ee nasiibka u yeesheen kubanaan qoys oo deganaansho rasmiya ka helay dalalka reer yurub maraykanka iyo kanada balse xilligii madaxweynihii hore maraykanka donald trump waxaa yiraadda saaray muwaadiniinta waddamo ay ka mid yihiin soomaaliya waxay saamaysay tiro badan oo ka mid a dadka qaxootiga sugaya dib u dejinta oo qaarkood falay suga ahaa magacayga waa cabdulaahi mustafa kaahin buufiska hadda aan marayno annaga qoys ahaan rajadeenna iska fiican tahay waa rajo wanaagsan oo aan iska sugayno macnaha rajooyinka hore oo macnaha hadda sidii hore oo macnaha markuu trump uu haystay madaxweyne ahaa iyo hadda isku mid ma ahon marka madaxweynahan waxaan ka rajaynaynaa rajo wanaagsan marka taimka hore dadka oo macnaha uu trump ku istaagaan uu reebay marka haddana rajadeenna waa iska yara fiican tahay sanadkan dhexdiisaana loo yeeray g v aan marnay haddana waxaan sugaynaa qaybta si a heesta rajadeennana hadda way iska fiican tahay sidaan rajaynayo canab musdaf kaahin waxay ku dhalatay xerada qaxootiga xagardheer sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii kuna guursatay afar carruura ayayna ku dhashay waxayna ka mid ahay dadkii horey loo xayiray nasiib wanaag hadda ayaa kiiskeeda dib loo furay farxad badan intaasoo sane inta aan sugaan u samreynay hadeertana helna halaha dhimanna waxaan ka rajeynaynaa insha allah in aan si fiican ay noogu dhammaato aa maraykanka u s a ay qaadato rajadeeda meel fiicana hadda maraysaa labada kun toban iyo koodii aan fiil baa qaadanay haddana labada kun labaatan iyo labadii aan j v a marnay alxamdulilah rajadeeda meel fiican hadda rajo fiicana ka haysanaa aqalado badan oo qoxotiyaasha aan kala kulanay inaan iska bedeleyno aan rajeynayo waxbarashada oo kaleeto inta ku hooseyso ciyaalka tayada xanuunka wax badan waxaan rajeynayaa maadaama an soomaaliya weligay aan arkin oo qaxootiga aan ku dhashtay haddana ciyaalkeyga aan kusii dhaldhalay waxaan ka rajeynayaa insha allah ciyaalkeyga nolol fiican oo nolosha qaxootiga nolol ka fiican ay ku noolaadaan oo maraykanka markay tagaan insha allah wixii ka dambeeyey doorashadii madaxweynaha hadda xilka haya maraykanka joe baiden waxaa caadi ku soo laabtay fursadihii dib u dejinta helayeen dadka qaxootiga waxaana xowli ku socda buufiska iyadoo dib loogu yeeray qoysaskii horey loo xayiray middan ayaa hididiilo wanaagsan gelisay bulshada qaxootigu muddo dheer ku noolaa xeryaha marka rajadaasoo nin walba fiirsanaha u jooga marka de wax kaweyn waxa weyn de maraykan iyo qaxooti marka la isku fiiriyo wax isku raja ah ma ahan inta waa de wax shaqo fiican oo quman ma lahan nin walba dee biriskiisa babuursanaa laakiin hadda xag marka la tago waa waddan weyn waaye shaqooyin fursada badanaa jiraan marka anagana dad dhalinyaraa nahay waxaan aaminsannahay inaa fursadahan jaanisiyadaas aan ka faa'iidaysan karno shaqooyin waaweyn cali carfa iyo xuseen wuxuu ka mid yahay dhallinyarada rajada wanaagsan ka qabay inuu dib u helo fursadda dib u dejinta wadanka maraykanka waxaan buufiska bilaabna ama aan sugaynay marka waa feedback aa qaadana labayo toban sano kadib bishii todobaadaa waxaan marnay jef ee marnay sanadkaana gan bishiisa koowaad miyaa haddana waxaa noogula yeeray kiisaska in la kala qaado oo dhalinyaro fara badan ay noqaan gaar ahaa marka kiisaska noola kala gogooyey laakiin rajada aad u fiicanto dad fara badan oo iskuulood ahayn ama naga dambeeyey ama naga horreeyey ama hal mar isla soo marnay oo badan oo la qaaday oo si ay soo mareen ay joogaan marka rajadeena hadda alxamdulilah aad u fiican tahay marka sida hor loo fiiriyo waxay u joogaan broseskaas u joogaan qofka broses u joogaa qof waxbarasho u jooga iyo qof aamin u jooga laakiin badankooda wax xeerada hadda ay u joogaan oo waxyaaba kale waa laga danaysan karaa laakiin waa nin walba broseskaasa lugta ka xira uuna meel uga dhaqaaqi karin ka sokow adeegyada as-aasiga sida raashinka tacliinta biyaha iyo caafimaadka la siiyo dadka qaxootiga waxay ka faa'iidaystaan fursadaha dib u dejinta ay bixiyaan waddamada horumaray dhalinyaro badanaa ka faa'iidaysanayso mashruucan gurofayf ka ahda oo la bilaabay dhalinyaro badanaa ka faa'iidaysanayso waa mashruuc fiican oo wanaagsan oo dadkeeda macnaha dadka u maqan oo qaadayaan marka dhalinyaro fara badan oo raja hadda rajo rajadooda saa'id u yaro iska yara faraxsan waa arkay marka gurofayfkana la bilaabay dadka ehelkooda soo soo doodaayo marka waa rajo wanaagsan oo dhalinyarada maanta dan u ah ugu jirto dhanka kale barnaamijka gurofayfka ee dowladda maraykanka dhowaan ku dhawaaqday ayaa rajo gelisay dhalinyaro badan oo eheladooda ay xeryaha ka dhoofeen walaa raje aad u weyna gelisay waayo nin walba oo markii la dhahay gurufayf barnaamij laala bilaabay oo maraykan oo qof walba qofkiisa iyo ehelkiisa usoo dacwoona la dhaxta dad badan oo kaarar aan leen xataa inay imaadeen ay kaararooda gogoosteen ninkii kaarkiisa hore u xirmo iskaga tago rajeelaan uga tagay xataa inuu dib u soo laabtay iyuu kaarkiisa dib u furtay marka rajada aad u fiican tahay waa xataa population badanaba xataa marka xerada isbedel weyn aa ka muuqda xerada markii loo fiiriya dhankaas gurufayfka maraykanka fursad kaloo soo kordha waay ahaa dadkana hore rajada laha wax sugaayay dadkaas kale waa ayagana rajo dib u gashay oo nin walba kaarkiisa xirnaa iyo kaarar cusub iyo waxyaabaa la wada qaadanaya nin walba rajadaas oo fiirinaya maraykanka cali cabdulaahi xasan wuxuu isku diyaarinayaa safarkiisa maraykanka wuxuuna ku faraxsan yahay fursadan oo muddo uu ku taamayey wadankii qaatay waa maraykan rajadeedan aad iyo aad bay u wacan tahay wallaahi wax weyn aa iska bedelay because waxaan maray kii haddana rajo fiican ama loo marka rajada aad iyo aad bay wanaagsan tahay aan qof haddee kiiskiisii alkora g v a ama feelback iska haystay oo kiiskii loo fuudeeyey waa farxad aad iyo aad u weyn waxaan rajeynaynaa sida hadda duruufta hadda aan ku jirno inay aad iyo aad isku bedeli doonto wallaahi waxaan ka faa'iiday kow waxbarashaan ka faa'iiday waxaan ka bilaabay fasalka koowaad dugsiga dugsiga hoose iyo dugsiga sare aad baan u dhameeyey jaamacadna waan ka dhameeyey aqoon baan aad ramle aadan balaal dhowaan ayay martay imtixaankeedii ugu horreeyey ee buufiska buufisaanoo furmay first interview marna second interviewna insha allah waa sugeynaa walahi shaksiyan ani dareenkayga aada ugu farxay marka ugu horreysa nala soo wacaa la dhahay beri laba saac ay bar imaada u n resettlement issues camal soo waceen waxayna dheheen imaada beri laba saac ay bar ani horta aada u farxay qoyska kaleetana waa kawa daran si kastaba ha haatee in ka badan soddon iyo kow sanoy xeryaha ku noolaayeen dadka qaxootiga rajadu hadda waa mid wanaagsan maxamed baaruud xuseen warbaahinta hystaa dhadhaab